halkani waa radio transwal oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nuso saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarashada ah idiin soo diyaaraya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka sniinta ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo mowjada koob iyo soddonka mitaban
siraadkii adduunkow subanaha eebow sarreeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadaladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabkii ishaaciyaah oo isagu ah kitaab ay waxyiyo fara badan oo masiixa khuseeya ay ku qoran yihiin waxaa kaloo looga hadlayaa waxyiyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer binu israa'el dhegaystayaal markii inoogu dambeysay waxaannu soo gunaananay cutubka lixiyo afartanaad ee kitaabkii ishaaciya ah oo aanu ku ekaynay oo keliya aayadda sagaalaad waxaana aan soo aragnay sida asnaamta iyo kuwa caabuda ay yihiin iyo in welibana asnaamta asaaskooda uu yahay jinniyada iyo shayaadiinta waxaana ilaah uu ku soo gunaanadayaa arrinka oo dhan ee ku aadan asnaam caabudka aayadda sagaalaad markaasoo uu lahaa bal waxyaalihii hore ee qadiimka ahaa soo xusuusta waayo aniga ilaaha mid kalena ma jiro aniga ilaaha oo mid ilamidahu ma jiro waxaana haddaba si toosa idiinku bilaabaynaa cutubka toddobiyo afartanaad ee kitaabkii nebi ishaaciya mowduuca cutubkan waxa uu ka hadlayaa hal maado waxaana weeye hoos u dhicidii baabiloon haddaba waa markii saddexaad ee laynoo sheegayo xaalka ku saabsan in baabiloon ay dhici doonto waxaana aan horay ugu soo aragnay cutubyada saddexiyo toban ilaa afariyo toban iyo cutubka koob iyo tobanaad waxaan kaloo aynu ku soo aragnay cutubka lixiyo afartanaad wax arrinkaasi ku saabsan marka ilaa xukunka uu saarayo asnaamta waxyaabahan oo dhan waxaa lasii sheegay wakhti baabiloon ayaan weli xoog yeelan iyadoo oo welibana aan ahayn cadowgii reer binu israa'iil boqol sannadood kadib ayaa ay xoog yeelan doontaa oo noqon doontaa boqortooye caam ah oo dunida laga yaqaan haddaba ahmiyadda aynoo leedahay kuweena maanta nool ee aan waxba ka garanaynin awooddii baabiloon ayaa waxa ay tahay in dunideenna aanu ku arkayno horseed la mida kii baabiloon waxaana aan arkaynaa qalcaddii baabel halkaasoo qaramada dunidu ay xoogooda isugu geeyeen taasoo dhammaadkeedu uu noqon doono in boqor xumi majaraha u qaban doono kaasoo noqon doona kan masiixa mucaarada waxaana aada moodaa in saansaanka sida uu u socdo ay haatan bilaabanayaan awood siyaasadeed xoog leh oo la mida kii baabiloon waxaase hubaal ah in awood waliba ee ilaah mucaarada ayaan sii raagi doonin waxaana aan ku bilaabaynaa halka maado ee cutubkan ka hadlayo waana hoos u dhicidii boqortooyadii reer baabiloon haddaan waxyagaasi kasoo xigano qorniinka ayaanu iminka eegaynaa kitaabka ishaaciyaha cutubka toddobayo afartanaad aayadda koowaad baalka sagaal boqol saddexiyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan gabadha bikradda ah ee baabiloon ahay soo deg oo ciidda ku fadhiiso magaalada reer kaldiinay carshila-aan dhulka ku fadhiiso waayo mar dambe adiga laguguma yeeri doono mid dhayla ah oo jilicsan haddaba rabbigu wuxuu leeyahay soo daad taasina waa amar waxaa baabiloon loogu yeerayaa bikrad waayo weli cadow ma uusan qabsan baabiloon waxa ay lahayd taariikh hore oo waxa u kacay dhinkii la oran jiray nimruud sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka tobanaad waxaa kaloo lagu yaqaanaa gadood iyo caasinimo oo reer baabiloon baa horseed u ahaa caasinimadii qalcaddii baabel sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka koob iyo tobanaad waxaa kaloo la ogsoon yahay ziguratis ama dabaqyada ku yaala dooxooyinka in laga soo alifay ama ay masaal u yihiin qalcaddii baabel waxaa nebigu haatan sii saadaalinayaa baaba weyn oo qarankaasi ku soo socda haatanna waxaanu eegaynaa dhegaystayaal cutubka toddobiyo afartanaad aayadda labaad baalka sagaal boqol saddexiyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan dhagaxshiidyada qaad oo wax sii shiid masarka madaxa ka qaad oo lugaha qaawi tan iyo bowdada tafaxaydo oo webiyada ka gudub waxaa qidcadanu sawiraysaa sida loo hoosaysiin doono baabiloon waayo waxa ay si xun ula macaamiloodeen reer binu israa'iil waxaana imanaya maalinta marka iyada la hoosaysiin doono inkastoo qaawanaanta ay dunideenna ku badan tahay maanta ayaa taasu hoos u dhigaysaa qiimihii iyo magacii aadmiga dunida haddaba shaki kuma jiro in ilaah dadka siiyey waxa ay oogadooda ku xirtaan kuwa doonaya in ay bannaystaan cawradooda sharaf uma ahaan doonto haddaba cawrada muuqata ee baabiloon waxa ay ka dhigan tahay ceebayn iyo sharaf jab laakiin ma ahan inay magac iyo muunad ku helayaan haddaan horay idiinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka ayaanu eegaynaa cutubka toddobiyo afartanaad aayadda saddexaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan cowradaada waa la qaawin doonaa ceebtaadana waa la arki doonaa waan aarsan doonaa oo ninna uma turi doono bal haatan aynu eegno maadada labaad oo ah samata bixinta israa'iil laga samata bixinayo baabiloon waxaanu aayaddan ku arkaynaa sida ilaah uga samata bixinayo israa'iil gacanta baabiloon haddaan markaa hoos ugu dhaadhacno cutubka toddobiyo afartanaad ee kitaabka ishaaciyaah waxaan eegaynaa aayadda lixaad waxaana qoran sida tan waxaan u carooday dadkaygii oo dhaxalkaygii najaas baan ka dhigay oo adigaan gacanta kuu geliyey innaba iyagii uma aadan naxariisan oo dadka gaboobay ayaad harqoodkaagii wax culus kaga dhigtay ilaah waxa uu haatan caddaynayaa asbaabta ay reer baabiloon u wateen dadkiisa inay tahay arrin isaga uu raalli ka noqday habase yeeshee ma ahayn xoog iyagoo ay leeyihiin iyo in ay fikradoodu tahay qabsashada reer binu israa'iil iyo gubaystii ay yeruusaalem gubeen iyo masaafuriiska weli waxaanu ku jirnaa haddaba meeriska kitaabka waxaana aan eegaynaa baalka sagaal boqol afar iyo soddon ee axdigii hore cudubka toddobiyo afartanaad ayadaha toddoba ilaa sideed waxaana qorninku uu leeyahay sida tan waxaa istidhi anigu weligeyba waxaan ahaan doonaa sayidad oo waxyaalahanna qalbiga ma aad gelin oo ugu dambaystoodiina sooma aadan xusuusan haddaba bal waxyaalahan maqal taada iska raaxaysata oo istiriaxa ku joogtoy waxaad qalbiga iska tidhaahdaa aniga ah oo aniga mooyaane cid kale ma jirto anigu inaba carbal ma noqon doono oo ma gablami doono haddaba baabiloon waxay ahayd magaalo qab weyn oo samada laalaysa lamana ahayn in maalin maalmaha ka mid ah ay dhici doonto boqorkii baabiloon baa mar waxa uu eegay magaalada markaasuu isku yidhi magaaladan quruxda badan ee aan gacanteeda ku dhisay eega haddaba miyaanu ilaah xusuusan hadalladiisii sababtaas aawadeed ayaa ilaah dibadda u diray oo dhowr sannadood ayaa uu sidii dibi oo kale cows u cunayay boqorkii baabiloon ee ahaa nebukadnezar waxaana ku soo duldegay ciqaab ilaah iminkana bal aynu eegno maadada kale ee khusaysa sida magaalada baabiloon loo burburinayo oo tafaftiran si markaa aynu dhegeystayaal xaalka idiinku iftiiminno ayaanu eegeynaa baalka ee axdigii hore kitaabkii ishaaciyaha cutubka aad aayadda tobanaad waxaana kitaabku leeyahay sida tan waayo waxaad isku hadlaysay sharnimadaada oo waxaad istiri ninna ima arko waxaa ku qalday xigmadaada iyo aqoontaada oo waxaad qalbiga iska tiri aniga ah oo aniga mooyaane cid kale ma jirto haddaba halisteeda ayaay leedahay haddii qaran uu ka buuxsamo batrad weliba hogaamiyeyaasha qaranka ayaa iyagana ay dhibaato haleelaysaa haddii ay la noqoto inay dadka oo dhan ugu sarreeyaan baryaheena waxaa dadku ay maal iyo hodantinimo ay ku helaan inay qaran dhan dumiyaan waxa qofkaasu uu hor istaagayo ayaa ka badan waxa yar ee isaga la siinayo balse uu dadka kale kaga hodansanaanayo inkastoo markaa kuwo badan oo sidaa ku shaqaysta ayaan doonayn in la ogaado sida ay maalka ku heleen ayaa haddana ilaah arkaya oo waxa uu xukun saarayaa reer baabiloon oo iyagu qab iyo dulmi lagu arkay waxaana aan eegaynaa haatan maadada ku saabsan sida ay baabiloon u dhacayso ama u guuldaraysatay waxaana aan ka eegaynaa haddaba xaalkaasi qorninka ishaaciya cutubka toddobayabaatanaad aayadda labaiyo tobanaad waxaana qorninku leeyahay sidatan haddaad ugu faa'iidi karaysid iyo haddaad ku adkaan karaysid bal haatan la soo istaag falfalkaaga iyo saaxirnimadaada faraha badan oo aad tan iyo yaraantaadii ku soo howshoonaysay ilaa waxa uu ku leeyahay isaga oo ku majaajiloonaya reer baabiloon ku noqda sixirkiinnii oo aad ku kalsoonaan jirteen oo dhibaatada idin keenay haddaba markii la eego macaaniga hoose ayaa ilaah leeyahay sixirka iyo falka ayaad si weyn ugu kalsoonaydeen maxaa haddaba aydan u isticmaalaynin haatan sixirka si dhibaatadu idinka weecato weli waxaanu ku jirnaa haddaba meeriska cutubka toddobiyo afartanaad waxaanan eegaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waxaad ku daashay talooyinkaagii tirada badnaa haddaba xidiga yaqaanada iyo xidiga sheegyada iyo xilli sheegyaduba hasara joogsadeenoo ha kaa badbaadiyeen waxyaalaha kugu soo degi doona haddaba wakhtigaas ayaa dhibaato qabsan doontaa baabiloon welibana magaca baabiloon markii la eego afkooda waxa uu ka dhigan yahay wareer oo wareer baana haleeli doona sida nebigu haatan sii sheegayo waxaa magaalada ay ku xirnayd dhaqaalaheeda kobcay iyo wax soo saarkeeda faraha badan ha yeeshee qarankii baabiloon waxbaa ku dhacay oo gudaha ayaa ka dhimatay haddaba wixii ku dhacay baabiloon ayaa maanta dalal badan digniin u ah soomaaliyaba ha ugu horrayse waana kuwa diida inay ilaa hadalkiisa maqlaan oo isla weyn waxaa haddaba dhegaystayaal intaa ku soo dhammaanaya cudubkii toddobiyo afartanaad ee kitaabkii ishaaciyaah waxaanan idiin bilaabaynaa cutubka siddeed iyo afartanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah mowduuca uu ka hadlayo cutubkan waxaa ugu horeeya baaqii u dambeeyey ee la siinayo guriga yacquub iyo baaq dheer oo ilaah u soo jeedinayo kuwa ka hara reer binu israa'iil qaybaha ugu dambeeya ee kitaabka waxaa ku badan weedha ah kuwa shar kale nabadu uma jirto sida ku qoran kitaabka ishaaciyaha cutubka toddobiyo labaatanaad aayadda koob iyo labaatanaad masiixu waxa uu dunida keenayaa nabad kuwa diidana nabad heli maayaan haddii qofku asnaamta u jeesto waxa uu ka soo jeedsanayaa masiixa sidii aynu ku aragnay haddaba qaybta saddexaad waxaa diiradda la saarayaa in asnaamta la naclado haddaba asnaam caabudka waxa ay dadka ku hogaamisaa baabiloon ilaana markii aynu kitaabkan eegno wuxuu u sii diyaargaranayaa masiixiisa waddada aada isku tallaabta oo masiixu dariiqaas cidlada ah ayaa uu keligii ku sii lugaynayaa haatanse waxaanu eegaynaa maaddada ugu horreysa oo ah baaqii ugu horreeyey ee loo jeediyey guriga yacquub haddaan arrinkaa kore ka eegno meeriska cutubkan siddeed iyo afartanaad ayaanu eegaynaa baalka sagaal boqol afar iyo soddon ee axdigii hore kitaabka ishaaciye ah waxaana aayadda koobaadi ay leedahay sidatan reer yacquubka magaca israa'iil loogu yeedho oo biyihii yuhuuda ka soo baxay oo magaca rabbiga ku dhaarta oo soo magacaaba ilaaha israa'iil iyagoo aan run iyo xaqnimo toona ku xusuusanaynow bal waxaan maqla waxaa jira kuwo badan oo leh reer yuhuuda iyo reer binu israa'iil way kala duwan yihiin haddaba ilaa wuxuu ugu yeedhaa iyaga reer yacquubka magaca israa'iil loogu yeedho habase yeeshee beryihii hore reer binu israa'iil ilaah way ka soo jeesteen oo waxa ay had iyo goorba dib ugu noqon jireen asnaam caabudka waxaana iminka laga doonayaa inay hadallada ilaah maqlaan ee ma ahan inay magac ahaan uun sheegtaan ilaah xalna ka heli maayaan amerika ruushka iyo carabaha waxa ay xal ka helayaan ilaah haddaan horey idinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka ayaanu iminka eegaynaa baalka sagaal boqol afar iyo soddon ee axdigii hore cutubka siddeed iyo afartanaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan waayo iyagu waxay isugu yeeraan kuwii magaalada quduuska ah oo waxa ay isku hadlayaan ilaaha israa'iil oo magaciisa la yidhaahdo rabbiga ciidamada waxay iminka ku faanayaan inay iyagu reer yeruusaalem yihiin iyo weliba dhashii ilaah laakiinse magac ahaan bay taas u haystaan habase yeeshee haddaan ilaah runta lagu caabudaynin way ka habaabayaan oo isna wuxuu u arkayaa sida kuwo qalaad haddaan horey idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaanu eegaynaa haatan cutubka siddeed iyo afartanaad aayadda afraad waxaana qoran sida tan waan ogaa inaad madax adag tihiin iyo in qoortiinnu seed bir a tahay iyo in jaahiinnu naxaas yahay haddaba bilowgii markii ilaa ka waday israa'iil masar waxa uu garanayay in dad madax adag ay ahaayeen saaxiib ilaah iyaga uma uusan dooran inay dadka kale ka sarreeyaan oo innagana inooma uusan dooran inaan dadka kale ka sarrayno ilaa waxa uu iyaga iyo innagaba inagu doortay nimcadiisa iyo isaga oo arkay sidaanu ugu baahannahay haatanna aynu eegno maadada ugu dambaysa cutubkan waxaana weeye baaqa loo soo jeedinayo wakhtiga dheer kuwa israa'iil ka hara haatan waxa uu dadkiisa ka dalbanayaa inay codkiisa maqlaan sida ku qoran cutubka siddeed iyo afartanaad aayadda labaiyo tobanaad baalka sagaal boqol shan iyo soddon ee axdigii hore waxaana qoran sida tan reer yacquub oo ah israa'iilkii aan u yeedhayow bali maqal anigu waxaan ahay isagii waxaan ahay kii ugu horreeyey iyo weliba kan ugu dambeeya haddaba waxa ay u muuqataa in ilaah aanu kol dambeeto qarankan lasii hadlaynin waxase uu hadalladiisa ku wajahaya kuwa israa'iil ka hara oo waxa uu ku leeyahay kuwii aan u yeedhayow haddaan hoos ugu daadegno ayaannu iminkana eegaynaa cudubka siddeed iyo afartanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana ilaah leeyahay aniga qudheyda ayaa sidaas ku hadlay oo isagaan u yeedhay oo keenay oo jidkiisuu ku barwaaqoobi doonaa haddaba haatan ilaa tala nuxur leh ayaa uu siinayaa reer binu israa'iil oo waxauu leeyahay sida ku qoran kitaabka ishaaciyaha cutubka siddeed iyo afartanaad aayadda lix iyo tobanaad baalka sagaal boqol shan iyo soddon ee axdigii hore sidatan warrooy ii soo dhowaada oo waxaan maqla tan iyo bilowgii si qarsoodiha uma aanan hadlin tan iyo waagii ay waxaanu dhaceen anigu halkaasaan joogay oo haatanna waxaa isoo diray sayidka rabbiga ah iyo ruuxiisa haddaba waa ishaaciyaha oo ah fariinwalihii ilaah oo ka baryaya reer binu israa'iil inay maqlaan sayid ciise masiix waana isaga kan lagu adkaynayo axdigii hore haddaba ilaa marnaba reer binu israa'iil uma barakadeen sidii uu doonayey oo welibana aniga iyo adigana inuuma barakeeyo yaa iska leh khaladkaas ma dhanka ilaah buu ka yimid maya kama iman wuxuu ka yimid dhankayaga waayo innagu kuma adkaysanno wanaagga iyo toobadda oo qalbiga bani'aadamku waa shar san iyo yaraantiisii sida ilaah leeyahay waxa keliya ee ina nadiifin kara dhiigga ciise masiix weli waxaanu horay usii ambaqaadaynaa cutubka siddeed iyo afartanaad ee kitaabka ishaaciya waxaana aan eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo farxankiinnuna wuxuu ahaan doonaa sidii camuudda oo kale oo carruurtiinnuna waxay ahaan doonaan sida ciidda oo kale magacooda lama gooyeen oo horteedana lagama baabi'iyeen dabadeedna waxa uu nebigu ku soo gunaanadayaa qaybtan aayadda labaiyo labaatanaad oo ah dhammaadka saddexdii qaybood ee kitaabku u kala qaybsamay waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay kuwa sharka ah nabadu uma jirto waxay haddaba u muuqataa in qaybtan hadalkaas lagu soo gunaanadayo waxaana qaadumada ilaah laga sara marinayaa asnaamta iyo quruumaha karaahiyada ah ilaah keliya ayaa nabadda bixiya oo qofkii ilaah ka fog oo dembi ku nool nabad ka heli maayo dunidan waxaa haddaba taa lagu baritaarayaa qoraallo soo jireen ah iyo taariikh soo yaal ah oo kumnaan sannadood soo jirtay waxaana ay inoo sheegaysaa taariikhdu mid waliba oo ilaah ka dheer inaanu nabad haysanin xitaa haddii uu ku jiro daara dhaadheer oo si weyn loo ilaaliyo waxaana intaa ku soo dhammaanaya cutubkii sideed iyo afartanaad ee kitaabkii ishaaciye ah waxaanu dhegeystayaal haatan soo gaarnay cutubka sagaal iyo afartanaad ee kitaabka nebi ishaaciye ah mowduuca cutubkan sagaal iyo afartanaadi ka hadlayo wuu badan yahay waxaana ugu horeeya waxyi ku saabsan masiixa oo dunida la hadlaya wadaxaajood dhex maraya yahwe iyo israa'iil baadinnimada iyo ciqaabta la saarayo kuwa xasuuqaya reer binu israa'iil haddaba qaybtan saddexaad ee kitaabka ishaaciyaha oo ah qaybta ugu dambaysa halka kitaabku ku kala qaybsamo ayaa iyadana u kala baxaysa saddex qaybood waxaana lagu calaamadiyey kelmaddii aynu ku soo aragnay aayaddii ugu dambeysay ee cutubka siddeed iyo afartanaad markaasoo nebigu uu lahaa rabbigu wuxuu leeyahay kuwa sharka ah nabadu uma jirto qaybtan koowaad ee kitaabka ishaaciya waxa uu ka hadlayey gargaarka yahwe ama ilaaha israa'iil ee soo maraysa qaaduunka ama addoonka ilaah maadaama qaybtan ugu dambaysa qudheeda aynu u kala qaybinay saddex qaybood ayaa cutubka sagaal iyo afartanaad waxa uu bilow u yahay qaybta labaad oo aanu ugu yeerayno badbaadada ilaah ee soo maraysa masiixii silcay waxaanu markaasi iminka arkaynaa uu noo soo baxaya xiriirka cayiman ee sayid ciise masiix oo isagu ah addoonka ilaah ee soo maraya silaca isaga oo dembiyadeenna dushiisa ku qaaday marka hore waxaa laynoogu muujinayaa sida addoon ama qaaduun qalbi qaboojinaya dadka ilaah markii aynu ku soo dhowaanayno haddaba cutubka saddex iyo kontonaad markaasoo laynoo muujinayo masiixa oo saaran isku tallaabta ayaa wax waliba inoo sii caddaan doonaan israa'iil haddaba waa qaadumadii ilaah iyagoo ahaa qaadumadii ilaah ayay haddaba guuldaraysteen ilaahna waxa uu iminka nagala hadlayaa qaaduun kale qaaduunkaasu waa sayid ciise masiix qorniinka waxyanabiyeedka ah waxa uu ka hadlayaa aasaaska israa'iil oo ah inay ahaayeen addoommadii rabbiga gunta xaajadu waxa ay ku soo biyashubanaysaa in qaaduunnimada lagu kaamilay qofnimada masiixa waxaa arrinkaasi sharaxaad ka bixinaya qorniinka ku qoran kitaabka hosheeca cutubka koob iyo tobnaad aayadda koowaad oo leh sida tan markii israa'iil ilmo yar ahaa waan jeclaan jiray oo wiilkaygii israa'iil waxaan uga yaray dalka masar aayaddanu waxa ay ku soo arooreysaa masiixa sida ku qoran injiilka sida matayos u qoray cutubka labaad aayadda shan iyo tobnaad waxaana qoran sida tan oo halkaasuu joogay ilaa iyo dhimashadii herodos inay noqoto wixii rabbigu kaga dhex hadlay nebiga isagoo leh wiilkayga ayaan masar uga yeeray qarankanu wuu dhacay habase yeeshee kan ka imanaya qaranka ayaa guulaysan doonaa
kiisa weeye alamano rabiga alamano rabiga alamano rabiga alamano rabiga anago ital daran oo nabitis bixiyeen asagaana saamaxay namano rabiga namano rabiga anamano rabiga anamano rabiga anamano rabiga ilaahena weyno aadmiga buure ereygiisa weeye anamano rabiga anamano rabiga anamano rabiga alamano rabiga anago ital daran oo nabitis bixiyeen asagaana saamaxay alamano rabiga alamano rabiga anamano rabiga amirka nabate waa iftiinka dunide allahena soo sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ufanoogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin